Wararka naga soo gaaraya dalka Canada ayaa ku waramaya in dad asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse ka mid noqday ciidamada booliiska dalka Canada ayaa waxaa lagu sameeyey dabagal iyo dhegeysiga taleefanadooda gacanta ah iyaga iyo qoysaskooda. Booliiska dalka Canada gaar ahaan magaalada Ottawa ee caasimadda dalkaas ayaa dhegaystay taleefanada gacanta ay wateen saraakiil ka tirsan booliiska oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya iyaga iyo xubnaha qoysaskooda. maxamuud xaaji aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee dalkaas ayaa ka warbixiyey waxa ku dhacay saraakiishan sida aad maqashay dhegaysi iyo dabagal iyo arrimahaas in maaragtay lagu bilaabay tanun waxaanu u aragnay inay yacni xadgudub weyn ay ay ay samaysay tilaabadan ciidamadu ay qaadeen oo saraakiishan ay yacni ka dhammaysteen maxkamadda in dabagal lagu sameeyo oo la dhegaysto oo marka wax wax dembiya oo ilaa iyo had jeer ay ku saareenna aysan jirinin marka taas dhaawaca weyn bay u gaarsiiso wuxuu kaloo sheegay in kiiskan loo bandhigay maxkamad ku taalla dalkaas saraakiisha iyo qoysaskooda la dhegaystay taleefanadoodana ay doonayaan in magdhow dhan laba dhibic shan milyan oo dollarka kanada ah la siiyo hadda sideedaba waxa weeyaan adduunka yacni waad waad la socotaayo oo markii ma garanaysaa wax aadan adigu shucul ku lahayn markii lagugu dacaweeyo waxaa imaanaysa sumcad dil weeye marka waxaani waxa weeye waa magdhow magdhow ah sumcad ay ku cayaareen saraakiishu in ma garanaysaa hawshaas sidaas loo yacni lagu lagu kabo soomaalida ku nool dalalka yurub ayaa wajahaya cunsuriyeen kaga imaanaysa dhinacyada bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo dowladaha dalalka ay qaxootinimada ku tageen waxaana xitaa kuwooda ku dhaartay inay daacad u yihiin dalalka ay tageen laga qabaa shaki taasoo keenaysa in la dhegaysto arrinta xusidda mudan ayaa waxa ay tahay in culimmada muslimiinta ay ka digeen in laga mid noqdo ciidamada dowladaha gaalada taasoo keeni karta in qofka uu xitaa iimaankiisa iyo islaamnimadiisa uu ku waayo